بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وأقل التشهد التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقل التشهد waxaan ku guda jirnaa fii baabi sifati aلsalaa gaar ahaan fi الtashahud اlakhiir tashahudka dambe ayaan ku guda jirnay iyo waxyaabaha qofka looga baahan yahay inuu sameeyo fi الtashahud اlakhiir waxyaabaha aan soo marnay waxaa ka mid ah in jalsaة tawaruk la fadhiisanayo fi الtashahud اlakhiir salaada rubaaciga ah iyo midda ulaaiga intaba fi الtashahud اlakhiir waxaa la fadhiisanayaa jalsaة tawaruk macnaha sunno way waxaan kaloo soo marnay sida qofka uula imaanayo tashahudka ama markuu u diyaar garoobayo inuu fadhiisanayo fadhigii lasoo sheegay gacanta midig ayagoo yani gacanta bidix uu saarayo cajarkiisa bidix ayadoo faruhu u fidsan yihiin gacanta midigna uu saarayo cajarkiisa midig asigoo faraha laabaya fartana ku ishaaraya fartaa la yidhaahdo almusabixa soo ku ishaaraya intaa markuu sameeyo tashahudna uu fadhiyo waxaa laga maarmaana inuu la yimaado dikrigii mowdica loogu talagalay dikriga mowdica loogu talagalana wuxuu leeyahay xad ugu yar iyo xad kamaalah xadka ugu kaamilsan iyo xadka ugu yaroo lama dhaafi karin haddaad aqalu maqasho wax ka sii yar ma jiraan wey intaas ugu yar wax ka mida haddaad dhintana qof la yimid tashahudkii ma noqonaysid waxa ugu yare lagaa rabo wey wuxuu yidhi wa aqalu tashahudi tashahud waxaa ugu yar attaxiyaatu lilaahi salaamun calayka ayuha nabiyu waraxmat ullah in la yidhaahdo attaxiyaatu lilaah attaxiyaad macaani badanaa lagu fasirayo alcadamatu wahanaa waa lagu macaanida lagu macneeyay ka mid tah weyni iyo ammaan intuba lilaahi allay u sugnaatay weynaan allay u sugnaatay subxaana wa tacaala salaamu nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaato ayuha nebiyu nebigaanu waraxmatullaahi iyo naxariista alle wabarakaatuhu iyo barakaadka ilaahay subxaana wa tacaala korkaaga ha ahaato ayuha nebiyu ayaa leedahay salaamun calayka lafdiga la bedeli maayo fii xayaatihi wa bacda mowtihi calayhi salaatu wasalaam waxaad leedahay salaamun calayka ayuha nebiyu waraxmat ullah wabarakaatuhu salaamu nabadgelyo calaynaa dusheenna ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin iyo addoommada allee suuban ee wanaagsan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allah alla mooyaan wa anna muxamadan waxaan kaloo qirayaa muxamed rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay inta ugu yar tashahudka ee lagaa raba inaad la timaado waa intaa waa aqalu tashahud way wa akmaluhu tashahud waxaa ugu kaamilnimo badan attaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alطayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh ila akhirih tashahudkan wuxuu leeyahay shiiqu waa midka ugu kaamilsan bimacnaa waa kan ugu fadliga badan ee ugu wanaagsan ugu dhammaystirnaanta badan attaxiyaatu almubaarakaatu almubaarakaat waa barakooyin alsalawaatu salaado salaadaha la tukadoo dhan alطayibaatu wanaagyo dhammaantood waxaasoo dhani lilaahi allay u sugnaatay assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin salaamta haddaad doonto albaad gelinaysaa haddaad doontana waa ka xadfaysaa oo salaamun baad leedahay xataa dadka markaad salaamayso asalaamu calaykum inaad tidhaahdo iyo salaamun calaykum inaad tidhahdo labadaba waa kuu bannaanta oo asha aad ka jarto marka lafdiga hore waxaa ku jirta salaamun calayka lafdigan dambana muxuu yidhaahday assalaamu calayka ayuha nabiy waa isku mid waay assalaamu calayka iyo salaamun calayka waa isku mid assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله صيغة وصيغة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس حديث كيس صيغة كتمد وهي صيغة أو شيخ النوشي رحمه الله وأنا صيغة أي فضلين الشافعية ويرادين وأفضل الصيغ siiqooyinka tashahudku ku soo arooray midda ugu fadliga badan waa middan bay yidhaahdeen shaaficiyadu waxaana sidaa yidhi oo doortay tashahudkan alimaamu shaafici raximah ullah alimaamu shaafici markuu sheegay anwaacda iyo noocyada tashahudka qaar ka mida ayuu yidhi midkaana ugu fiican fii kitaabihi alrisaala kitaabkiisa la yidhaha alrisaala wuxuu sheegay inuu tashahudkan doortay wuxuuna sheegay asbaabaha uu doortay inay laba sabab yihiin sababta koowaad wuxuu yidhaahday waa asaxu siiqatin fi tashahud siiqada ugu saxiixsan ee tashahudku uu ku soo arooray waa siiqadan buu yidhi sababta waa sababta koowaad uu doortay sababta labaadna wuxuu yidhaahdee waxaa ku jira ziyaadatu hanaa'i cala allah ammaan dheeriya oo allah subxaana wa tacaala la ammaanayo oo siiqadaha kale aan ku jirin ayaa siiqadan ku jirta wey waa sababta labaadoo u doortay shaafici calayhi raxmat ullah xadiid ibni cabaas ee alimaamu shaafici uu siiqadiisa doortay waxaa soo saaray imaamu muslim raximah ullah xadiiku wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim waxaa kaloo jira siiqadii xadiidkii ibni mascuud radia allaahu canh oo ku sugan fi saxiixayn bukhaari iyo muslim labadaba siiqatu xadiid ibni mascuud kuma jirin kelimadda ah almubaarakaat ziyaadada ah almubaarakaat way ka maqan tahay siiqada xadiid ibni mascuud radia allaahu canh attaxiyaatu lilah wsalawaatu waطayibaat الصلواaت والطyiبaaت iyo التaحiyaaت saddexdaa lafdiyaa ku jirta laakiin almubaarakaat ziyaaday ku tahay hadda xadiid ibn mascuud xadiid ibn cabaas ama siiqada uu shiiqu noo sheegay intaan la gaarin assalaamu calayk waxaa alla loo tiirinayo waa max waa afar sooma waa afar aلتaxiyaatu tan labaad waxa weeye almubaarakaatu midda saddexaad waxa weeye aلصalawaatu midda afaraadna waa alطayibaat siiqatu xadiid ibni mascuud wuxuu ka dhigayaa saddex muxuu meesha ka saarayaa kelimadda ah almubaarakaatu ayuu meesha ka saarayaa xagga sixada markii laga hadlayo culamaa ulxadiid way tartiibiyaan axaadiidta siday u kala sixo badan tahay waxay yidhaahdaan marka koowaad waxay isku waafaqaan asxaabu kutubi sita ayaa darajada koowaada asxaabu kutubi sita xadiidka isku waafaqaan waa darajada koowaad waxaa ku xiga maa akhrajahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslim waxay isku waafaqaan oo afarta kale ay ka maqan yihiin waxaa ku xiga man farada bihi اlbukhaariy wuxuu bukhaari la gaar noqdo waxaa ku sii xiga man farada bihi muslim wuxuu muslim la gaar noqdo idan bukhaariya muslim waxay isku waafaqaan wuxuu ka sarreeyaa xagga sixada wixii labadooda mid ka mida uu soo saaro haddii labadooda mid ka mida xadiidka uu soo saarana yaa sarraynaya labadooda wixii bukhaari soo saaraa sarreeya hadday kala gaar noqdaan xadiidka bukhaari uu soo saaro waa ka saxiixsan yahay midka muslim uu soo saaro maxaa yeele waa ka shuruud adagya kadib waxaa ku xiga wuxuu muslim si gaara u soo saaro idan xadiid ibnu mascuud wuxuu ku jiraa darajada ah maa akhrajahu lbukhaariyu wa muslim darajadaasuu ku jiraa waa xadiidkii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen xadiid ibnu cabaasna darajaduu ku jiraa man farada bihi muslim waay labadooda maxaa u dhexeeya xagga darajaadka maxaa u dhexeeya hal darajaa u dhexaysa hal darajaa u dhaxayso halkaa darajayaa hooseeya waxaa hooseeya xadiid ibnu cabaasaa hooseeya xagga sixada idan asaxu xadiidin fii siyaqi tashahud waa xadiid ibnu mascuud radia allaahu canhu xadiidka ugu saxiixsan ee ku yimaada siiqatu tashahud waa xadiid ibnu mascuud xagga sixada sawaab ma ahan in la yidhaha waa xadiid ibnu cabaas maxaa xadiid ibnu cabaas muslima la gaar noqday xadiid ibnu mascuudna waa muttafaqun calayh laakiin midda labaad ama sababta labaad oo imaamu shaafici uu sheegay waa sabab saxiixa oo xadiid ibnu cabaas wuxuu wataa lafdi dheeriyo wataa lafdiga dheerigaana waa ammaan dheeriyo ilaahay la ammaanayo subxaana wa tacaala lafdigaasina waxaa weeye almubaarakaat lafdiga awgii in loo doortana waa mudan yahay xadiid ibnu cabaas in loo doorto lafdigan dheeriga laakiin hadda kahor waxaan soo marnay qaacido loo isticmaalo adkaar kala duwan oo fii mowdicin waaxid ku soo aroorta qaacidadaasina maxay ahayd in tanwiic la sameeyo in midba mar lala yimaad ayaa waxay ka fiican tahay hal xaba inaad daba joogto in midba mar lala yimaad mar inaad xadiid ibnu mascuud akhriso mar inaad xadiid ibnu cabaas akhriso mar siiqooyinka kale nebiga ka sugan calayi sala slam aad la timaado sidaasaa waxay ka fiican tahay inaad hal siiqo laasimto oo dhanka ajarkana waxaa kuu ajar badan inaad sunnada dhan wada dabaqdo ayaa waxay ka ajar badan tahay inaad qayb ka mida dabaqdo ila ninkii hal siiqo laasima sunnooyinkii soo arooray hal miduu ka qaata laakiin ninkii madba mar midba mar la yimaada waa nin wada qaatay wa dhan kalena faa'iiday ka leedahayo waa almuxaafada cala sunna sunnadii oo la xifdinayo la sugaayo wa si aysan kaaga lumin oo aad u xifdisanaato waxaa ka qayb qaadanaya inaad marba siiqa la timaado qaala wa alfaaduhu alfaaddiisuna mutacayinatun waa waajib wey alfaaddiisu waa mid mutacayinaa waajiba lafdi iskama kaynsan kartid oo aad leedaha waa ku bedelayaa sidii alfaaddii nebiga uga soo aroorta waa inaad u akhriso wayushtaradu waxaa la shardiyaa buu yidhi tartiibuhaa tartiibteedana waa la shardiyaa sooma kale hormarin kartid oo ataxiyaatun dib dhigayaa ee asalawaatan soo asalawaatuyaan soo hormarinayaa saxma waxaa la shardiyaa in la tartiibiyo say u kala horreeyaan loo tartiibiyo shardigan uu shiiqu sheegay layskuma waafaqsana xataa fi lmadhab madhabka dhexdii xataa layskuma waafaqsanaa oo shaaficiyada qaar ka mid ah waxay leeyihiin arrintaas shardi ma aha tartiibtu shardi ma aha laakiin waxaa shardiya bay leeyihiin markii tartiibta laga tegayo waa in taqayurulmacnaa uusan imaan macnuhu waa inuusan isbedelin ama haddaad alfaadda kala hormariso waxay yidhahdeen wax dhibaataa ma lahan shardina ma aha fa in lam yuxsinhu hadduusan wanaajin hadduusan wanaajin muxuu ula jeedaa yacni tashahudka ma yaqaan wajaba tacalumu waxaa waajiba inuu barto hadduusan wanaaji karin waxaa ku waajiba inuu barto fain cajaza hadduu ka caajizo hadduu ka caajizo maxaa laga wadaa waa ka wahsada miya maya hadduu awoodi kari waayo fain cajaza hadduu awoodi waayo muxuu awoodi weynayaa ay atacallum fain cajaza can atacallum barashadii hadduu awoodi waayo tarjama waa tarjumayaa buy luqada uu yaqaano u tarjumayaa oo wuxuu leeyaha weynaan iyo salaado saasoo iskugu cadfaya ilaahay u sugnaadeen buu leeyahay iyo barakaad af soomaali ahaanuu ku sheegay hadduu soomaaliya hadduu luqo kale ku hadlana luqadiisa kaleu ku fasiranayaa calaa kullin waa tarjamanayaa marka laakiin waxaa shardiya inuu awoodi kari waayo amaa hadduu awoodi karo inuu barto waxaa waajiba atacallum inuu bartaa waajiba uma yusallii kadibna wuxuu ku salinayaa calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam mowdicani wuxuu ka mid yahay mawaadicda nebiga lagu salinaya calayhi الsalaatu wasalaam bal waa waajib halkan waa waajib min waajibaati الsalaa kuma bannaana inaad ka tagto culamada qaarna waxayba gaarsiiyeen ay leeyihiin salaadu kaa ansixi mayso haddaadan nebiga ku salin sala allahu alay slam mowdican iyo makaanka asalaa cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam mawaadic fara badan ay leedahay waxaana aad u faahfaahiyey mawaadicdeeda iyo meelaha ay leedahay alimaam ibnulqayim raximah ullah fii kitaabihi alqayim jalaa lafhaam jalaa afhaam wuxuu ku saabsan yahay fi salaa cala nabiy sala allahu alay wasalam aaduu u sharaxay mowduucaas meelaha ay waajibka tahay iyo meelaha ay sunnada tahana waa u sharaxay laakiin waxaa la rabaa oo loo baahan yahay qofka ardayga ee aalibulcilmiga mar walba waxaa soo maraya dikru rasuul sala allahu calayh wasalam mar walba way soo maraysaa maxaa yeele mar walba wuxuu ku dhex jiraa axaadiidii nebiga sala allahu calay wasalam xalaqaadkii cilmiga ahaa ee mar walba lagu soo hadal qaadaya rasuulka calayh salatu salaam magaciisa lagu sheegayo wuxuuna rasuulku yidhi sala allahu alay slam waylun liman dukirtu cindahu falam yusalli calaya hoog wuxuu u sugnaaday qofkii agtiisa laygu sheego oo aan igu sallin qofkii agtiisa laygu xuso oo magacayga lagu sheego oo aan igu sallin hoog baa u sugnaaday buu yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalam culummaduna waxay baraan dalabatulcilmiga oo min aadaabi aalib ay ku daraan in ardaygu mar walba uu ku dadaalo inuu nebiga ku salliyo qowlan wa kitaabatan labadaba markii magaca nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam xataa hadduu wax qoraayo waxaa la rabaa inuusan ka tegin inuu nebiga ku salliyo calayhi salaatu wasalaam mawaadicda dalabatulcilmiga inta badan markay wax qoraayaan isticjaalaa ku jira waa la degdegayaa laakiin mid ogo waktigaaga barakadiisa waxay ku jirtaa inaadan nebiga salligiisa ka tegin sala allahu calayh wasalam wakhtigaaga barakadiisaa ku jirta ha degdegin waxayna culummadu diideen inaad saad qorto adoo markaa fudayd ka raadinaya iyo degdeg ramsiyay sameeyaan dadka qaaroo wuxuu qorayaa saad wuxuu le waxaan ula jeedaa sala allahu calayh wasalam aan ula jeedaa laakiin saad keliya uu qorayaa ama salli buu qorayaa waxay yidhahdeen maya arrintaas sax maaha waxaa lagaa rabaa sala allahu calayhi wasalam oo kaamil oo dhammaystiran inaad qorto ama calayhi salaatu wasalaam oo dhammaystiran oo salaad iyo salaam labadaba aad sheegaysid oo dhammaystiran inaad qortaa lagaa rabaa waa cinda alkitaaba cinda asamaac markaad maqlayso ayadoo nebiga sala allahu alay wasalam la xusayo la sheegaya magaciisa waxaa la rabaa inaad ku dadaasho inaad tidhaahdid sala allahu calayhi wasalam arrintaas inay caado noo noqotaa la rabaa sax maaha maantao dhan in magacii nebigu sala allah alay slam uu soo maro ee maantao dhan aad magaciisa adoo maraya iskaga tagto oo adoo maqlaya aad iskaga tagto sax maaha akaru nnaasi salaatan cala nabiyi sala allahu alay slam wa ahlu lxadiid waa dadka xadiidka barta ee cilmiga barta ee dalabatulcilmiga waa dadka ugu badan ku sallinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma yusalli cala nabiyi sala allahu alay slam wa aqaluhu waxaa ugu yar allaahuma salli calaa muxamed inta ugu yar ee aad la imaan karto oo la dhihi kara rasuulka waa ku salliya calayhi salaatu wasalaam waa inaad tidhahdo allaahuma salli calaa muxamed waxa ugu yar wa qofkaas qof ku salli u noqonayaa soo ma wa akmaluhu waxa ugu kaamilnimo badan allaahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wabaarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kma baarakta cla ibraahima wcla ali ibraahim fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid intaasina waa sida ugu kaamilnimada badan wey siiqadan waxaa la yidhahdaa asalaat libraahimiya salaadan waxaa loo yaqaanaa asalaat libraahimiya ibraahim baa loo nisbeeyey maxaa yeeley dikru ibraahim baa ku sugan rasuulka calayh salatu salaam saxaabadu markay weydiiyeen ay yidhaahdeen yaa rasuula allah haada salaam salaamta waa naqaanaa bay yidhaahdeen fakayfa nusalli calayk sideen kugu sallinaa maxaa yeele alla wuxuu yidhi ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima waxaa dadka mu'miniinta ilaahay faraya inay nebiga ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam salluu calayhi wasallimuu tasliima waxay yidhahdeen fakayfa nusallii calayk seen kugu sallinaa marka nambar kayfiyadii markaasuu yidhi quuluu allaahuma salli calaa muxamed وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين رواية لها قال زيادة في العالمين كجرت قارنا في العالمين كما جرت إنك حميد مجيد يا كجرت وكلمة في العالمين كما جرت لكن في العالمين الرواية صحيحة رواية صحيحة يا كتمد salaad salaatu ibraahimiyadaasi buu la imaanaya macnaheedu waa macruuf aan u malaynaya qaala wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi bacdahu markaa kadib waxaa la sunneeyaa adducaa'u duca ayaa la sunneeyaa inuu ku ducaysto qofka bimaa yajuusu wixii u bannaan min amri ddiini waddunyaa oo arrimaha diinka iyo adduunyada labadaba ku saabsan bimaa yajuusu buu sheekhu ku qayday maxaa yeele waxaan bannaanayn inaad ilaahay ka barido waaba ictidaa iyo xadgudub ducada lagu xadgudbaayo w marka wixii bannaan oo ay kuu bannaan tahay inaad ilaahay weydiisato subxaana wa tacaala oo diin iyo adduunyaba ku saabsan inaad ku ducaysato ayaa sunno ah wa min afdalihi ducooyinkaasi kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mid a allaahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu wamaa asraftu allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf allow ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormariyey oo min adunuuba waxaan hormarsadeen hore u sameeyey ilaahu ii dhaaf wamaa akhartu iyo wixii aan dib dhigtay dunuuba ilaahu ii dhaaf wamaa asrartu iyo wixii aan siraystay oo dunuuba allow ii dhaaf wamaa aclantu iyo wixii aan la jahray oo dunuuba ilaahu ii dhaaf wamaa asraftu iyo wixii aan ku xadgudbo xadgudboon sameeyey ilaahu ii dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii iyo waxaad adigu iga aqoon badan tahon aniga hadda aan ogayn oo dunuubahon galay ilaahu ii dhaaf anta almuqadimu allo waxaad tahay midka wax hormariya wa anta almu'ahiru adigaana wax dibdhiga laa muqadima walaa mu'ahira ila allah yacnii cid wax hordhigi karta ama wax dibdhigi karta oon alla ahayn lama arko ilaahay qofkuu doono waa hormariya adduunya iyo aakhiraba darajaadkiisau kor u qaadaa heer saru ilaahay gaarsiiyaa qofkuu doono subxaana wa tacaala xataa hadduu alla qofka la doono darajaad sare laakiin camalkiisa uusan ku gaari karin darajaadkaa sare alla wuxuu ku imtixaamaa itixaanaad kadibna imtixaankaasi wuu ku guulaysanaya oo ilaahay waa waafajinaya ibtilaagaasi imtixaankaa la itixaamay waxay u noqonaysaa rafcu darajaad meeluusan camal ku gaari lahayn ayaa alla gaarsiinaya subxaana wa tacaala liajli alibtilaa'i walimtixaan ilaahay midka wax hormariya wey subxaana wa tacaala wa anta almu'ahir adigaana alloo wax dibdhiga almuqadim walmu'ahir waxay la macno tahay qowlu llahi caza wajal qul illaahuma maalika almulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تعز من تشاء إله قفك أدونت أذيك عزية وشرف يا كرامة سية وتذل من تشاء قفك أدونتنا الله واد ليس قفك إلهي دلينا عدكر أقاذي كرتو شرف سين كرتمله waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofkuu alla ihaaneeyow dulleeya subxaana wa tacaala ma lahan cid karaamayn karta abadan khalqiga dhan hadday isku tagaan ciddi fooddeed oo karaamaa kuma sii karaan kulligood hadday isku tagaan ka zuuli maysa inaad dullaysan tahay haddii ilaahay ku dulleeyo subxaana wa tacaala hadduu alla ku sharfo ku karaameeyo ku hormariyo cid ku dibdhigi karta ma laha laa ilaaha alla xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ant ducadan duca cadiima waay dunuubtaas samaysoo dhan hal xabba kamaadan tegin wax alla waxaad samaysoo dhanaa ku jira ugu dambayntana maxaa ku khatintay wamaa anta aclamu bihi minii waxaad adiga iga aqoon badan taha maxaa yeele waxaa jira dunuub fara badanoo waxaa jiraysa aan iska iloobayn ama aanan ogaynba inaan galnay oo aanan ku baraarugayn marka ilaahuw dembi walbood adiga og tahay anigana aan ogayn ilaahu ii dhaaf wax walboon sameeyey ilaahu ii dhaaf sifadii iyo qaab walboon u sameeyey oo dunuuba waxaan hormariyey waxaan dibdhigay kuwa aan qariyey kuwa aan muujiyey intaba qofkaan ducadaani hadduu ilaahay kaa aqbalo subxaana wa tacaala dunuubtaada dhan waa lagugu dhaafaya ducadan marka waxay ka mid tahay sida sheikhu sheegay ducooyinka kuwa ugu fadliga badan waxaa kaloo ka mid ah xadiidu cabdillaahi bni camr bn alcaas fii qisati abi bakrin radia allaahu canh abu bakr wuxuu yidhi yaa rasuula allah callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii rasuulka ilaahay waxaad i bartaa buu yidhi duco aan ku ducaysto salaadayda dhexdeeda ibar markaasuu yidhi waxaad tidhaahdaa allaahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru اdunuuba ilaa ant faqfir lii maqfiratan min cindika warxamnii innaka anta algafuur raxiim ducadaa ku ducaysa buu yidhi ayadana waa duco aad u weyn ducadan waxaa lagu hormariyey alictiraaf bidunuub qofkuna hadduu dunuubtiisa ictiraafo qirto ilaahayna uu isku dulleeyo subxaana wa tacaala waa wasiilo uu ku gaarayo in ilaahay dunuubtiisa u dhaaf allaahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiira ilaahu waxaan dulmiyey naftayda dulmi aad iyo aad u fara badan walaa yakfiru dunuuba ilaa ant dunuubtana ma dhaafo adiga mooye cid kaloo dunuub dhaafta malah meel kaloon u raadsanaya dembidhaaf ma jirto faqfir lii maqfiratan min cindik ilaahu iyo dembidhaaf dembidhaaf xagtaada ka ahaaday warxamni ilaahu ii naxariiso waxaana lagu khatimay laba isim oo ilaahay loogu tawasulayo si ducadan uu kaaga aqbalo innaka anta algafuur raxiim allow adigu waxaa tahay alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan waxaa ka mid a adciyada nebigu uu boorriyey sala allah alay salam midii uu mucaad ku boorriyey wallaahi yaa mucaad innii la uxibuk waa ku jeclaha buu yidhi nebi sal ly slam mucaadoo waan ku jeclah laa tadacanna dubura kulli salaatin an taquul allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ha ka tegin buu yidhi laa tadacanna salaad walba aakhirkeeda duburka culamada qaar waxay ku fasireen waa aakhirkeeda waa mowdican hadda aan ka hadlayno markii tashahudka la dhammeeyo ducada lagu ducaysanayo ha ka tegin inaad leedahay allaahuma acinnii calaa dikrik ilaahow iigu kaalmay dikrigaaga wa shukrika iyo shukrigaaga allow iigu kaalmay inaan ku xuso inaan kaaga shukriyo nicmooyinkaad ii gelayso ilaahow iigu kaalmay hadduusa alla kuu kaalmay waxba ma qaban kartid wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada wanaajinteeda ilaahow iigu kaalmay wa xusni cibaadatika lafdigaa u fiirso lafdiga xusni buu isticmaalay muusan dhihin wa cibaadatik maxaa yeele cibaadada haddaadan wanaajin ilaahay kaa aqbali maayo subxaana wa tacaala laakiin cibaadadaada inaan wanaajiyo ilaahu iigu kaalmay sidaasuu ayuu nebigu sal slam ku booriyey inuu mar walba ku ducaysto mucaadi ibnu jabal radi allahu can iyo duco walba ood u aragto inay ku anfacayso fii dunyaaka wa ukhraak adduunyadaadii aakhiradaaba inay ku anfacayso wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi kownuhu ay kownu ducaa'i wey ducada ahaanshaheeda aqalla mid ka yar min atashahudi tashahudka inay ka yar tahay iyo wasalaati cala nebiyi sala allah alay slam iyo salaada nebiga lagu sallinayo calayhi salaatu wasalaam uma yusallimu markaa kadibna waa salaamo noqsanayaa markaa kadib waa salaamo noqsanayaa wa aqaluhu salaamo noqsiga waxaa ugu yar assalaamu calaykum baa ugu yar wayushtaratu waxaa la shardiyaa wuquucuhu salaamta dhiciddeeda fii xaali lqucuudi xaaladda fadhiga inay dhacdana waa shardi yacni markaa assalaamu calaykum leedahay waa inaan fadhido fii xaali lqucuud waa inay tasliimtu dhacdo shardi wey macnaha mowqiceedaa wakhtigaasa mowqiceeda iyo meesheedu waa fii xaal alqucuud adoo fadhiya markii tashahudka aad dhammayso ducadii aad ducaysan lahayd aad gebagabayso ayaad leedahay assalaamu calaykum waa meesha ugu yar wey waa waajibka inta lagaa doonaayo inta ugu yar way wa akmaluhu waxa ugu dhammaystiran buu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah multafitan xaalaa tahay mid u iilanaya ama multafitan xaaluu yahay mid u iilanaya can yamiinihi midigtiisa xataa yuraa ilaa la arko khaduhu lyman dhammankiisa midig ilaa la arko yanwi biha wuxuu u niyeysanayaa alkhuruuja min asalaati salaada bixideeda waxaa sunno ah sida shiiqu noo sheegay markii salaamta laga baxayo yani salaada markii laga baxayo qofka uu salaamo noqsanayo assalaamu calaykum markuu midigta u yidhaahdo waxaa la rabaa qofka gadaashiisa jooga dhammankiisa inuu arki karo daankiisa inuu arki karo midig markuu jihadan fiiriyo lama rabo waxyar inuu qoorta sidaa yidhaahdo qofkaasi ma ahan qof si toosa u salaamo noqsaday salaamo noqsiga tooskaa waxa waaye inaad jihadaada midig fiiriso oo dhammaystirto fiirinta haddaad si toosa jihadaada midig u fiiriso gadaashaada qofka ku sugan muxuu arkayaa daankaagu arkayaa sidaasaa la rabaa mid siduu hadda leeyahay xataa yuraa khaduhu layman axaadiisaynu ku soo aroorto in nabiga calai slat slam dhammankiisa la arki jira markuu salaamo noqsanayo yanwi biha wuxuu niyeysanayaa markuu salaamo noqsanayo salaamtaas wuxuu u niyeysanayaa alkhuruuja min asalaa bixidda salaada uu ka baxayo wa taxliiluhaa altasliim salaada waxa looga baxaa oo wixii salaada dhexdeeda xaaraam kaa ahaa ay kugu xalaal noqonayaan waa altasliim salaamo noqsigii wey yanwi biha wuxuu niyeysanayaa buu yidhi alkhuruuja min asalaati salaada bixideeda ayuu niyeysanayaa wuxuu kaluu niyeysanayaa wasalaama wasalaama waxay ku cadfan tahay alkhuruuja ayay ku cadfan tahay yanwi biha wuxuu niyeysanayaa alkhuruuja min asalaa wasalaama iyo salaam ayuu niyeysanayaa uu salaamayo calaa man yamiinihi cidda midigtiisa ku sugan min malaa'ikatin oo malaa'ig ah wa muslimii insin wa jin iyo muslimiinta insiya jinniba leh oo dhankiisa midig ku sugan uma ukhraa kadibna bidix ayuu u salaamo noqsanayaa uma markaa kadibna ukhraa salaamo noqsi kale ayuu wuxuu u salaamo noqsanayaa can yasaarihi bidixdiisa kadalika sidaasoo kale xataa yuraa ilaa la arko khaduhu laysar dhammankiisa bidix ilaa la arko yanwi biha wuxuuna niyeysanayaa assalaama salaan inuu salaamayo calaa man can yasaarih cidda bidixdiisa ku sugan oo minhum ayaga ka mid a ayagee qoladii la soo sheega waaye min malaa'ikatin wa muslimii insin wa jin saasuu salaamta ula niyeysanayaa shiikha wuxuu sheegay halkan labada jihaba in loo salaamo noqsanayo waana sida axaadiida in badan ku timid jihada midig inaad u leedahay assalaamu calaykum jihada bidixna aad sidoo kale u leedahay akmalkiisuna waxa waye assalaamu calaykum waraxmat ullah labada jaanibba inaad u tiraahdo waxaa kaloo sunno ah inaad midigta u tiraahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu midigtana aad bidixdana aad tiraahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah waxaa jira sifo kaloo culammada qaar ay sheegaan axaadiidka qaarna ku soo aroortay oo ah tasliima waaxida in la salaamo noqsanayo hal salaama noqsi in la salaamo noqsanayo qofkana midigna fiirin maayo bidixna aadi maayee tilqaa'a wajhihi ayuu u salaamo noqsanayaa yacnii wejigiisa ku-aadankii waayo midig iyo bidix midna ma fiirinayo hortiisa wuxuu leeyahay assalaamu calaykum khalaas salaadiina waa ka baxa midig iyo bidix midna aadi maayo sifadaasi alimaam ibnuqayim raximah allahu tacaala waa diido waa inkiray sifadan dambe fi kitaabihi zaad ilmicaad wuxuu yidhi marka asagoo ka hadlaya mas'aladan uma kaana yusallimu can yamiinihi midigtiisa ayuu u salaamo noqsan jira buu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah wa can yasaarihi kadalik bidixdiisuna sidaasoo kale haadaa kaana ficluhu raatib arrintan waxay ahayd ficilkii nebigee daa'imka calayhi salaatu wasalaam sidan buu ahaa haadaa kaana ficluhu raatib waa ficilkiisii daa'imka ahaa rawaahu canhu hamsata cashara saxaabiyan rawaahu canhu waxaa nebiga ka wariyey labada jaanibba in loo salaamo noqsanayo sifadaasi inuu nebigu daa'imi jiray waxaa ka wariyey hamsata cashara saxaabiyan shan iyo toban saxaabi ayaa sifadan wariyeen labada jaanib loo salaama noqsanayo shan iyo tobankii saxaabi buu tiriyey wuxuu yidhi wahum cabdullaahi bnu mascuud wa saciid bni abi waqaas wa sahal ibnu sacd ووائل بن حجر ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأوس بن أوس وأبو رمثة وأبو رمثة وأبو رمثة وأثاوة وعدي بن عميرة وعدي بن عميرة وقد روي عنه وقد روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة وقد روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولكنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح ولكنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح وعلي ابن القيم رحمه الله ثم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك نبي وحو سلام نقصن جرم بدكت أصيغ الله يا سلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك بدحدي سنة سيدا سوكل النبي سلام نقصن جرم عليه الصلاة والسلام هذا كان فعله الراتب kani waxa uu ahaa buu yidhi ficilkii nebiga ee daa'imka ahaa yacni mar walbuu salaad uu tukanayo sidaasuu nebigu samayn jiray rawaahu canhu waxaa nebiga ka wariyey khamsata cashara saxaabiyan shan iyo toban saxaabi ayaa ka wariyeen shan iyo tobankiina waa shan iyo tobankan uu tiriyey wa kulligood waxay wariyeen inuu nebigu calayhi salatu wasalaam u salaamo noqsan jiray yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix waqad ruwiya canhu waxaana laga wariyey buu yidhi markuu magaceeda tiriye kadib wuxuu yidhi waxaa nebiga laga wariyey annahu kaana yusallimu tasliimatan waaxidatan hal salaama noqsi inuu salaamo noqsan jiray tilqaa'a wajhihi ku-aadanka wejigii inuu u salaamo noqsan jiray walaakinahu lam yahbut canhu dalik laakiin arrinkaasi nebiga kama sugna min wajhin saxiix weji saxiixa nebiga loogama warin calayhi salaatu wasalaam arrintaa weji saxiixa nebiga loogama warin marka tasliimta salaada sida saxiixa labada jaanib ayaa loo salaamo noqsanaya labada jaanib ayaa loo salaamo noqsanaya markuu qofku assalaamu calaykum leeyahay sifaadka u dhahayo ayadu waa saddex inuu labada jaanibba u yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah waana sida loo badan yahay oo qaaliban la isticmaalo midigtana in la yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah bidixdana la yidhaahdo sidoo kale assalaamu calaykum waraxmat ullah sifada labaad midigtaa waxaa lagu siyaadinayaa wa barakaatuhu bidixdana maxaa loo daynayaa sideedii horaa loo daynaya waraxmat ullah lagu ay keenayaa tan saddexaadna waxaa weeye midigta waxaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullah bidixdana waxaad leedahay assalaamu calaykum bidixda waxaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullah waa ka jaraysaa midigtaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullah bidixdana waxaad leedahay assalaamu calaykum waa meeqo waa saddex saddexdaasba waa sugan tahay sunno wa middan afaraad ee hal tasliimo ah sida saxiixa waa inaysan sugnayn saddexdaasaa sugan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin